gudoomiye ku-xigeenka degmada wadajir ee gobolka banaadir ciise sharaawe cabdi ayaa sheegay inuu maanta ka badbaaday iskuday dil xili uu ku sii jeeday shaqada isla degmadaasi mas-uulkaas ayaa sheegay in dableyda soo weerartay ay xirnaayeen labiska ciidanka dowladda jamaal axmed cismaan ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen
haddii aan faahfaahin guud aan ka baxsho waktigii shaqada abaara afarta afartii atii anigoo kusii socda degmada wadajir u socda shaqadii xafiiskayga ayaa qolo abuur bilaa taarga ah aan la garanayn lambar uu leeyahay igu soo horgoosteen gaaridaydii ku horjareen markii aan sii istaagay meesha aan ku soo aaday booliis baa taagnaay oo askar ayagana amniga sugaayo booliiska taagnayd booliiskii bay xabad ku bilaabeen markii ku bilaabeen anigii bay maaragtay igu soo xijiyeen ha muddo daqiiqadaha bay risaas igu wadeen dhanka gaariga aniga anigaa watay gaariga darawalka a gacantaydaan ku watay gaarigu sterinred buu ahay dhankii aan ka waday bay sterilifti buu ahay dhankii aan ka waday bay igana soo istaageen ilaa gaarigii markii daaqadii ay isdhahen ninkaa mineyd buu noqday ay kala soo wareegeen qeybta dambe oo dabada haddana risaas iiga soo shubeen intaasba risaastan kala go- lahayna igu wadeen anigana saddex wiil baa gaarigii ii saareen ciidankii kale oo istaafkii ahay shaqaan u diray marka saddex basa maaragtay baa ii saareen saddex wiil saddexdii wiilna xabad xoogan markay igu dhacayso way istaageen oo mataqaana gaarigiibay ka degeen ayagana luuqiyay kala galeen oo way iska caabiyeen aniga bes waa gaarigii ku soo haray anigana waxay iiga tageen dhimasho ahaan iyo meyd ahaan bay iiga tageen ilaahayba maantaas iskale wax maaragtay oo ayaga xaggooda kama nooli laakiin ilaahay xaggiisa ka noola khasaaraha ka dhashay goobta intee buu gaarsiisan yahay wallahi walaalow aniga hal nina booliis oo meesha ku dhintay baan arkay oo xabadda ugu horeysa booliiska inay ku dhigtaan bay ahayd hal nina booliis oo meesha ku dhintay waan arkay intaan arkay intaana soo gaarin oo aniga oo kuu soo muuqday shan tilaal camal ii jiraan bay dhagdhagni ka siiyeen waan arkay markaas qolo isku dhacday baa nimadaa markaas dhinac ka baxay maaragtay ka dhex bax baan isiri kabacdina gaarigiibay igu hor jarteen anigiibay risaastii siday iigu bilaabeen halkaas nin baan indhahaydu ku arkay iyo nin dhaawac oo dhaawac ahaan annagaan kusoo qabanay oo maaragtay aan geynay isbitaal madiina aan geynay intaasaan indhahaydu ku arkay wax kaloo hadda aan sheegi karo oo dhimashaa ma jir istaafkii ama raggii gaariga kula saarnaa ee aad sheegtay iyaguna inay gaariga ka degeen rasaasta wax ka ridayay ayagu xaaladooda waa ayaga waxba ilaahay ma gaarsiin wiilashu saddex wiil bay ahayn sida aan kuugu sheegay gaarigaas inta laygu xabadda laygu waday oo markii ugu dambaysana mataqaana gaarigii aan ka tegey aniga aan ka tegey gaarigii oo lugoygii mataqaana aan ku araray intaasna waxa waaye shoog baa galay oo nimankaan ciidankaa iyo xabadayn saan risaasta idiigu furayo waa maxay qaarkood waxay dhahayeen risaasta laga dhaafo risaasta laga dhaafo risaasta laga dhaafo
gudoomiye ku-xigeenka degmada wadajir oo ugu rameeyey jamaal axmed cusmaan halkaad kala socotaan oo laanta soomaaliga v o a